hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga magaalada washington d c idaacadda ah idinkala soo hadlayso waana maalin arbaca sideedda bisha may sanadka labakunsaaalyotobanka idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah talooyin ku saabsan qaabka ay dhallinyarada uga faa'iidaysan karaan bisha barakaysan ee ramadaan dhallinyarada waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan cibaadada in bishan ay aad iyo aad u dadaalaan inay la saaxiibaan qur'aanka oo ay qur-aanka aad iyo aad u akhriyaan maadaama bishii qur'aanka lagu jiro in ay ducada badiyaan maadaama bishan ducada la aqbalo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro dhakhaatiir ah oo wacyigelin dhanka caafimaadka ah ka sameeyey magaalada boorama qhasiidooyinka ramadaanka ayaan barnaamijka ka maqnay
ciyaarihii iyo qodobo kale ah ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
wargeeska new york times ayaa taladadii shalay baahiyey intii u dhexaysay uu ganacsiga donald trump lumiyey lacag gaaraysa hal bilyan oo dollarka maraykanka taas oo u ogolaatay in trump uusan bixin u canshuura siddeed sano oo ka mida tobankaasi sano trump ayaa isagu waxa uu isugu yeeraa ganacsade leh hal abuur guulaystay iyo inuu yahay nin macallin ku ha gorgortanka balse waxa uu lumiyey lacago sanadba sanadka ka dambeysa marka lala barbardhigo qof kale oo canshuur bixiye maraykan ah sida uu wargeysku ku warramay aqalka dimuqraadiga ay maamulaan ayaa isku dayiyey inay helaan canshuur celintii trump intii u dhexaysay sanadkii ilaa iyo si ay u baaraan xiriirka ganacsi ee shisheeyey madaxweyne trump xogeyaha lacagta maraykanka stephen munshin ayaa ku gacan seeray dalabka aqalka wakiilada waxaana uu ku tilmaamay in codsigaasi uu yahay mid aan sharci haysan
qarax ismiidaamina ah oo subaxnimadii arbacadan ka dhacay bannaanka masaajid ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka bakistan ee laahoor kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed qof in ka badan labaatan kalena ay soo gaartay dhaawacyo bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur boolis oo yaalay meel u dhow albaabada mid ka mid ah masaajidada ugu caansan ugu yaraan shan askari oo boolis ah ayaa ku dhintay weerarka sida uu sheegay ariif nazaw oo ah kormeeraha guud ee gobolka bunjaab masaajidkan oo la dhisay qarnigii koob iyo tobnaad ee loo yaqaano darbaar datar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqdo dalka bakistan masaajidkaasi ayaa horey weerar loogu qaaday waxaana ku jiray qarax ka dhacay sanadkii laba kun iyo tobankii kaas oo ay ku dhinteen afartan qof tan iyo markaas ayaa waxaa goobtaasi si joogto ah ugu sugnaa boolis maamulayaasha masaajidkaasi ayaa markii uu qaraxu dhacay waxa ay xireen dhammaan albaabadaha waaweyn ee laga soo galo masaajidka dadkii gudaha ku jiray ayaa markii dambe laga saaray albaab ku yaala dhinaca dambe
duur wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a muslimiinta caalamka ayaa maanta waxay u tahay maalinkii saddexaad ee bisha barakaysan ee ramadaan soomaaliya dhalinyaro badan ayaa sooman haddaba qaabka looga faaidaysto bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa dhallinyarada u sharaxaya sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culimmada magaalada boosaaso waxaa waraystay wariyaha v o a ee gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf
dhallinyarada waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan cibaadada in bishan ay aad iyo aad u dadaalaan inay la saaxiibaan qur'aanka oo ay qur-aanka aad iyo aad u akhriyaan maadaama bishii qur'aanka lagu jiro in ay ducada badiyaan maadaama bishan ducada la aqbalo ee gaar ahaan qof walba muraad buu leeyahay ee waalidkii ku soo tabcay isaga iyo mustaqbalkiisa mid adduun iyo mid aakhraba kulliba inuu ilaahay ka baryo subxaanahu wa tacaala nabigeena sala alla alay wasallam wuxuu yidhi lisaa'imi cinda fidrihi dacwatun laa turad wuxuu leeyahay qofka sooman markuu afurayo duco aan la celin sidaa daraaddeed dhallinyarada waxaa la rabaa inay cibaadada badiyaan inay aad iyo aada u dadaalaan waxaa ceeb ah in dhallinyaradu ay wakhtigooda ku dhammeeyaan habeenkiina musalsal inay daawadaan oo taxanayaal aan khayr lahayn oo qaarkood turki yahay oo uun gabar garcanaysa iyo dad isdilaya ka sheekaynaya ama taxanayaal xataa qaybtood khayr loo ekeysiiyey oo ama ka sheekaynaya waxyaabo taariikhii hore ku saabsan waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaysan wakhtiga iskaga lumin waaya sheekh sidee marka uga faa'iidaysan karaan dhallinyarada inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan bisha waxay uga faa'idaysan karaan inay dee waxyaabaha ma'muurkaa oo la amray ama la ammaanay bishan inay ku dadaalaan bishan waxa ugu mudan waa qur-aanka marka waxaa la rabaa dhalinyaro qur-aanka u dadaasha waxaa la rabaa dhalinyaro soonka ku dadaasha soonka cuntada keliya maaha in laga soomo waxaa la rabaa waxyaabaha xaaraanta oo dhan in laga soomo indhaha in laga soomo oo xaaraanta laga ilaaliyo dhagaha in laga soomo xaaraanta in laga ilaaliyo carabka in laga soomo xaaraanta laga ilaaliyo afka iyo ibtaba in laga soomo ayaa la rabaa oo soonka la ilaaliyo yacni marka ilaa fajarka saadiqa markuu soo baxo ilaa iyo habeenka laga gaarayo qoraxdu ay dhacayso inuu qofka ilaaliyo inuu qofku ducada badiyo inuu sadaqada inuu sadaqada badiyo inuu maaragta maxaan kuley dadkiisa u gargaaro inuu maaragta maxaan kuley waxyaabaha khayraadka oo dhan uu bishaan uga faa'iidaysto ninka dhallinyaradaana maantay oo ama gabadha dhallinyarada oo caafimaad ka leh oo awoodda haysa oo maaragta jilmuhu aysan xanuunaynin oo jointisku xanuunaynin oo caafimaadka qaba oo awoodda haysta oo nashaadka uu ku jiro iyo iyo daaqada waxaa la rabaa inu khayr marka dhallinyaradu sidee wakhtigooda u ilaalin karaan wakhtiga waxay u ilaalin karaan markuu ninka dhallinyarada taraawiixda soo tukado oo uu iska casheeyo xoogaa inuu iska seexdo si uu xilli fiican usoo kaco salaada subax ka hor yacni u suxuurto dabeetana qur-aan u akhristo ilaahay u baryo subxaanahu wa tacaala dabeetana salaaddii fajar uu tukado haddii uu shaqo leeyahay ama arday yahay uusan seexan shaqadiisi arday iskuulkiisi ama jaamacadiisi u aado haddii uusan lahayn oo markaa uu baagamundo yahayna xoogaa waa iska seexan karaa si uu barqadii qur-aanka u akhristo oo uu ugu xoogsado inuu cibaadada uu sameeyo taas waa wakhtigiio lagu cayaarayo maalintii oo dhan waa hurdayaa salaad subax ma tukan duhur ma tukan waa soomanahay waa un dameer caws laga xiray wax uu faa'iidayo ma jirto maxaa yeelay afurka markuu soo dhow uu soo kacayaa marka qofku ma cuntu alaminto cunto muu samaynaya qofka ma wuxuu alamintaynaya inuu cunto sameeyo ya marka inuu cunto cuno yacni bishaan bil cunto maaha cuntada awalba waa cuni jirtay saddexdii waqti habeenkiiba waa cuni kartaa laakiin waxaa la rabaa inaad waktigaaga gelisid cibaado waxa weeye waktigan wuxuu yidhi ninkii carbeed alaa layta shabaabu yacuudu yowman fa ukhbiruhu bima facala almashhiibu alla may dhallinyarnimadii soo noqoto aan uga waramo waxay ceradu igu samaysay ya marka boolesha lagu dabciyo oo laguhu ku qaadi waayaan oo gacmuhu ku jareeyaan oo indhuhu ku ilmeeyaan oo kun cudur lagugu sheego maalintaasaad ogaan doontaa maantay dhallinyarnimadu waxay tahay maantaa fursaddaa haysataa fursadda maanta ka faa'iidayso noqo wiil iyo gabar ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala waxyaabaha jannada lagu galo oo ilaahay carshigiisa lagu harsado waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadat illah qof dhallinyaro ah oo cibaadada ilaahay ku barbaaray subxaanahu wa tacaala ugu dambeynti marka baraha bulshada ay dhallinyaradu aada u isticmaalaan gaar ahaan facebooka iyo whatsappka rabadaanka qayb ma ka yahay in uu buriyo isticmaalka baraha bulshada sheekh
baraha bulshadu alcumuum ma burinayso laakiin haddii waxyaabaha qaybtood lagu sameynaya waa burinaysaa maalan hadduu qofku dee inuu dadka ku caayo isagoo sooman ka dhigto hadduu ka dhigto inuu waxyaabaha xunxun ku fiirsado filimaan xunxunuu ku fiirsaday fariimo xunxunuu diray fariimo xunxunaa loo soo diray waxyaaba badan waxa jeeraya soonka wax yeelaya oo dhaawacaya qaybtoodna burinayaanba maalan haddii waxyaaba xun uu daawado dabeetana waxaa xun uu daawado ay sababaan maalan inuu qofkii maaragta maxaan ku leeyahay inzaal ama shahwadii ka timaado soonka waa ka buraaya marka waxyaabahaso kale waa keeni karaan social mediahu marka runtii waxaa la dhihi karaa wuxuu noqday sharu laabudda minhu shar aan laga maarmayn buu noqday sidaa daraaddeed waxaa la rabaa bal calaa aqali taqdiir qofku inuu qorshaysto bisha ramadaan inuu iska badaayo hadduusa iska daynin inuu yareeyo inta uu isticmaalayana hadduu wararka ka akhristo waxyaaba khayrana ummadda uu ugu sheego marka wax dhiba ma leh laakiin wakhti badan kaa qaadin wakhtigaagu ha noqdo qur-aanka inaad la saaxiibtid wardiga inaad badisid ducada inaad badisid inaad masaajidka u badatid
kaasi waxa uu ahaa sheekh fu'aad maxam- maxamuud xaaji nur oo ka mid ah culimmada magaalada boosaaso waxaana uu warramayey wariyaha v o a ee gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf bishii barakaysneed ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa durba maalintii saddexaad ayaa la galay waaba sii dhammaanaya soonka qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ee dhegeystayaashaan ugu tala galnay ayaanu soo qabanaynaa mid ka mid ah codka allah u naxariistay faadimo qaasim
waa bishii wacnaydo waa bishii wacnaydo waanada rasuulku wanaag ay ku sheegtee waa bishii wacnaydo waa bishii wacnaydo waanada rasuulku wanaag ay ku sheegtee warwarka adduunka lagu warimaaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu warimaaye wacdiga adkeeya waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafi ku ahaadee waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafi ku ahaadee wareerka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya wareerka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata wadiiqada qalloocan waxyeelada ibliisku waraar bay ku gelisaa wadiiqada qalloocan waxyeelada ibliisku waraar bay ku gelisaa
faadimo qaasin hilowle allahu naxariista ayaan dhegeysanaynay codkeeda iyo qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee ramadaan halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna urur ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta ka qalanjibisay jaamacadda camuud ee ayaa magaalada boorama waxay ka sameeyeen wacyigelin dhinaca caafimaadka ah iyaga oo talooyin caafimaad oo ku saabsan xilliga ramadaankana u gudbiya bulshada warbixintan waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good ururka family midson oo ah urur ay ku bahoobeen bahda caafimaadka ee ka qalinjabiyey kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ayaa kulan u qabtay dhakhaatiirta ka shaqaysa caafimaadka iyo qaybaha bulshada rayidka ee ku nool magaalada boorama kulankaasi oo ay kaga hadlayeen xanuunka macaanka dadka qaba iyo soonka bisha rabadaan taasi oo ay ku soo bandhigeen cilmi baadhisyo caalami ah oo laga sameeyey doctor maxamed cumar oo ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ah ee kulankaasi hadalka ka jeediyey ayaa tilmaamay xanuunka macaanka iyo heerka uu ka marayo caalamka ama doctor maxamed cumar waxaa ka mid ahay bahda family medicine physicianska ee jaamacadda camuud maanta waxaanu jeclaysannay in aan la wadaagno cilmi baadhisyadii ugu dambaysay ee laga qoray xanuunka macaanka iyo bisha rabadaan si ay saamayn iskugu leeyihiin xanuunka macaanku ma aha xanuun ku kooban dadka soomaalida waa xanuun caalamka oo dhan ka jira iminka waxaa lagu qiyaasaa statistikiskii ugu dambeeyey afar boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dad ah inuu hayo caalamka marka waa qiyaasi kartaa waxa weeyaan intaa uu culayska uu xanuunkaasi leeyahy marka la dhahdo afar boqol iyo shan iyo labaatan milyan ayuu hadda hayaa xanuunka macaanku dadka caalamka ku nool waa xanuun lala noolaan karo lana xakamayn karo si fudud haddii uu qofku had iyo jeer uu qaato talada dhakhtarka xanuunka macaanku wuxuu leeyahay noocyo hoos yimaada waxaa ugu muhiimsan laba noocoo waaweyn qaar kalena laakiin way jiraan labada noocee ugu waaweyni waxa weeye ka koowaad waxaa loo yaqaanaa nooca koowaadu ka labaadna waxaa loo yaqaanaa nooca labaad inta badan dadka qaba xanuunka macaanku way soomaan boqolkiiba shan iyo lixdan iyo in ka badan haddaba maxay tahay talada dhakhtarka ee la xidhiidha soonka iyo xanuunka macaanku doctor maxamed cumar ayaa mar kale u sharaxay kasoo qaybgalayaashii kulankaasi lagaga hadlayey soonka iyo dadka qaba macaanka dadkii marka la dabagalo iyagoo macaan leh way soomayaan boqolkiiba labayo lixdan ilaa shan iyo toddobaatan way soomaan dadka macaan kale idinkuna wada aragteen oo qof macaan qaba oo soonkiis ka diinayaa way yar tahay badankooga way soomaan marka talada dhakhtarku maxay tahay ayaan rabaa inaan ka jawaabo xaggii diinta sheekha inooga jawaabay laakiin talada dhakhtarka iyo caafimaadku muxuu leeyahay inaan kaga jawaabaan rabaa markiin su-aasha ka jawaabayno waxaanu u kala qaybinaynaa saddex qaybood dadka oo kolba ku xidhan heerka halista ee uu macaanka soonkani uu ku keeni karo jirhkiisa marka talada dhakhtarku waxay tahay inaana soomin haddii aad leedahay kuwan soo socda mid ama wixii ka badan inaana soomin ayuu dhakhtarku kula talinayaa haddii saddexdii bilood ee ugu dambeysay adigoo macaan leh dhakhtarka aad u gashay macaanka awgii ama dhib uu macaanku keenay haddii dhakhtar lagu dhigay saddexdii bilood ugu dambeysay waxa wanaagsan haddaad maclasoonka jeceshahay inaad soontid waxa weeyaan diinteennu waa diin fudud suu sheekhu inoo sheegay laguma laha talada dhakhtarka maa iyo caafimaadkuna waxay leedahay inaana soomin ee cilmi baadhisaa ugu dambeeya lagu ogaaday haddii sonkortaadu ayna xakamaysnayn saddexdii bilood ee ugu dambeysay oo marka aad iska qaadid ay had iyo jeer ay hoos ay hoos u dhici jirtay waxa weeyaan iyaduna soonku dhibta uu kugu keenayo ayaa ka badan ajarka aad raadinaysid ilaahayna qur-aankeena wuxuu ku leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka marka inaad naftaada dembiba kugu galaysa adoo ajar raadinaya haddii aad naftaada dhintid waxa weeyaan waxay kugu noqonaysaa dembibay kugu noqonaysaa marka caafimaadkuna wuxuu qabaa inaad haddii sonkortaadu had iyo jeer ay hoos u dhacaysa saddexdii bilood markaad eegtid inaana soomin ay soonkaa iska daysid haddii ay keliyahaaga dhibi soo gaadhay macaanka aawadii ama xanuun kalaba uu kugu keenay oo waxa weeyaan aad ku jirtid mishiinkii keliyaha sufeynayay aad u tagtay hargeysa oo kale imanka waddanka uu leeyahay soo ma dad badan baa waxa weeyaan keliyaha loo sufeeya iyagoo macaan leh marka dadkaasoo kalena waxa weeyaan diintuna kuma qasbayso caafimaadkuna wuxuu sheegaya talada dhakhtarku waa inuuna soomin yacni cuntooyinka muhiimka ah ee qofka qaba xanuunka macaanka looga baahan yahay inuu qaato haddii uu soomayo ayaa ah mid dhakhaatiirtu kula talinayaan inay iskugu jiraan khudaarta iyo cuntooyinka nafaqada leh sida ay sheegayso dhakhtarad nuura abiib markaa waxaan ku boorin lahayn ama aan kula talin lahayn bukaanka iyo ciddii bukaan xanaanaysaba in khudradaa loogu roonaado maadaama aanaysan kortiisii waxba yeelaynin macdano badanina ay ku jiraan looguna talagalay maalintii sixnigiisa markuu kala qaybiyo inuu haaf ka dhigto maxaan ku dhahdaa khudradda markaa aynu khudradda waxyaalaha ku jira waxaa ka mida eed qaadan karto kostadaa ka mida aad bay u jaban tahay saladkaa ka mida kaaroodkaa ka mida markaa sixnigaagii markaad saa u kala qaybiso maalintii waxaa la doonaya wax ka macnaha ku jira meesha waxa weeyaan kaarbohaydraytka sixniga aynu kusoo guranaynen dusha ka saaranayna cuntada kale inta badan inagu sixniga markaynu soo gurano cuntada kale dusha laga saaraa maaha inaad saarto waxa weyaan inaad cuntada aad gacanta in la-eg ama koob haafkii kusoo qiyaasato waxyaalaha kale sida bariiska baastada iyo wixii la halmaala sabaayadaa ka mida laxooxdaa ka mida laakiin khudradda inta kale aad ka dhigto cabada timirti marka waxay noqonaysaa toddoba garaam marka ayaana wax badan kaa qaadin si witrina aad uga dhigto oo sunnii nebiga u dabaqdo xabad timira waxaad ku darsanaysaa ha noqdo wixii kale qiyaasihii kale xabad saambuusa biyihii caddaa iyo inaad xabxaboo kale ama cambabaybagoo kale oo iyaguba ka wada kooban miisaan maxaahaday carbohydrate oo yar marka kuwaasoo kale waxay isku raacraacayaan in aad adigu qiyaasan karto marka waxa ugu badan ee sonkorta keenay waynu sheegnay ee carbohydrate ku jiro waa sida daqiiqda waxa ka samaysan oo kale
kulankan ayaa ahaa kulan ay dhakhaatiirta dhallinyarada ah ee ka qalinjabiyey jaamacadaha dalku ay uga faa'iideynayeen dadka qaba xanuunnada macaanka ee raba inay soomaan haashim sheekh cumar good v o e boorima
mar kale duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha jamaal axmed cismaan waa kan
aad baad mahadsantaha caashi kulan wanaagsan dhegaystiyaal shalay waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan james leaga lugta labaad ee koobka james leaga ee samafaynalaha naadiyada liverpool iyo barcelona ciyaar cajiib badan ayaa ka dhacday gegada anfield stadium ee naadiga liverpool oo iyadoo kulankii hore saddex gooli waxba lagu soo watroonaaday waxaana naadiga liverpool ay u suura gashay in ay samayso taariikh islamar ahaantaasina ay ka soo laabato saddex gool iyo waxba ayna kaga adkaato naadiga barcelona afar gool iyo waxba ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta barcelona ayaa u muuqday kuwo haba yaraatee aanan garoonka sidii la rabay uga ciyaarayn sida uu sheegay tababaraha kooxda barcelona waxaana naadiga kubadda cagta ee liverpool ciyaaryahanadooda ay ahaayeen kuwo guul u ooman iyadoo ay sidoo kale ka maqnaayeen ciyaaryahanadooda farmino iyo maxamed saalax hayeeshee taasi uma aysan dhutinin ciyaartooyda naadiga liverpool ayaa daqiiqadii toddobaad david origi goolkii koowaad ee naadiga waxaa ku furay ciyaaryahankaasi waxaase markii laysku soo laabtay ciyaarta bedel uu ku soo galay ciyaaryahan gorgino wenlandam uu u dhaliyey goolka labaad daqiiqadii konton iyo afaraad hal daqiiqa gudaheed ayuu goolkii saddexaad ee u baahnayd naadiga kubadda cagta liverpool uu dabadhaafiyey golwadaha kooxda kubadda cagta barcelona terstehen kana dhigay ciyaarta saddex gool iyo waxba goolkaas oo madaxa ahaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa markaa kadib waxa uu bedelay ciyaaryahan philip cotino isagoo ku bedelay nelson samedo ha yeeshee ciyaarta waxba iskama aysan bedelin qaab ciyaareedka naadiga barcelona waxaa markaa naadiga kubadda cagta ee liverpool ay heshay goolkoodii afraad daqiiqadii siddeetanaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan david david origi kana dhigay ciyaarta afar gool waxba kadib markii goolka koornada goolkulaad koorna ahayd oo ay si degdeg a usoo qaateen kuna kadiyeen ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee barcelona iyo golwadahoodaba taasna ka dhigtay afar gool iyo waxba ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadiga barcelona luis suares ayaa sheegay in ay u muuqdeen sida ciyaartooy aanan u diyaarsanan ciyaartaasi islamar ahaantaasina kooxda liverpool ahayd kooxdii kulankaas oo idil maamulinaysay marka la fiiriyo qaab ciyaaroodkooda iyo sida ay guusha ugu baahnaayeen ay uguna oomnaayeen waxa uu sidoo kale luis suares ciyaartoydiisa isaguba uu isla meel dhigay sida wiilal dugsi ama iskuul dhiganaya oo kale aan u diyaarsanayn inay kubadda ciyaaraan tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa qaatay mas-uuliyadda guuldarada naadiga barcelona tababaraha kooxda liverpoolna waxa uu sheegay inuusan garanayn sida ay ku sameeyeen inay saddex gool iyo waxba barcelona kaga soo laabtaan oo afar gool iyo waxbana ay naadigaasi duldhigaan liverpool ayaa waxa ay hadda higsatay oo ay gaartay faynalaha champions leaga iyadoo sugaysa kooxaha kubadda cagta ee aix iyo tottenham oo maanta ciyaaraya kooxdii soo baxdana markaasi ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta liverpool kuna ciyaari doonto gegada barnabe stadium ee naadiga real madrid ay ku ciyaarto labada kooxood ayax iyo tottenham kulankooda maanta dhacaya lugta labaad ayo lugta koowaad waxaa naadiga tottenham gurigeeda looga soo awoodraanaday gooli waxba hadda guriga naadiga ayax ayaa lagu ciyaari doonaya waddanka holland waxaana keliya hal koox oo toddobiyo toban kooxood oo hore gooli waxba ama ku guuldaraystay lugta koowaad gurigooda champions leaguega samifinalaha iyo koobka yuruba league ama european cup samifinalska ay iyadoo hore ugu soo gudubtay finalaha taasina waxay ahayd ajax markii iyo ay gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga benatnakos ee dalka gariiga ka socotay ha yeeshee guriga benatnakos ayay saddex gooli waxba kaga soo awatroonaadeen oo naadiga ajax ayaa finalaha usii gudubtay markaas oo finalihii ay guuldaro kala kulantay sidoo kale naadiga yuventus oo horyaalka champions leaga sanadkaasi ku guulaysatay la arki doone labadan kooxood waxyaabaha ay soo bandhigaan iyo sida kooxba kooxda kale ay markaasi ugu soo gudubto champions leaga finalihiisa oo xilli ciyaareedkan xiise gaar ah yeeshay xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
mahadsanid jamaal haatanna heesihii ama qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan aan idinkugu talagalnay ayaanu marba dhinac idinkaga soo qabanaynaa codka fanaanada maryan mursal ciise
qasiidadaasi ramadaanka ka hadlaysay mari mursal ciise ayaa ku luqanaysay waxaana gebgabay u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal caashe ibraahim aadan iyo niga jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo